asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa golaha nineteen sixty golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaaliyeed caawa waxaa markii noogu ah maairka degmada baran waa magaalada baran waa magaalada soo dhowaad cabdisa cabdisa salaamaya magaala madaxda gobolka sanaag waa magaalada baran maayirkada mudan cabdirasaaq axmed ciise magacayda maxamed xasan dhagood oo golaha nineteen sixty golaha codka shacabka soomaaliya codkaaga waxaa qaadi doona websiteka golaha nineteen sixty dot com saadaal news iyo bulandis dot com bulandis dot com sidoo kale facebooka qaadi doona cabdirasaaq balada marka hore dhulka soomaaliya maanta horta abaaraa ka jira fara badan waxaan rajaynayaa roob da-aanna waa la sugaayay maxaa wax isbedela afarad saacaddan soo dhaafnay ama maxaa isbedel hadda la hayaa xaalku xaggee u maraya dhinaca abaaraha dhinaca roobka balba guud ahaan puntland o dhan wada maasan
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu akhyaarta sharafta leh ee golaha nineteen sixty ku jira dhammaantiin waa idin salaamayaa si guud aad baan idinka mahad celinaya dadaalka badan iyo shaqooyinka wanaagsan ee aad bulshada u wadaan midiyuhuna waa meesha keliya ee ama wax laga dhiso ama wax laga dumiyo marka barnaamijkiina wax dhisida iyo horumarka iyo adeega bulshadaba aad baan idinka mahad celinaya jasakum allahu khayr idinka isxilqaamay oo maankiina iyo maskaxdiina iyo muruqiina ku tashanaya marka aad baan idinka mahad celinaya dhammaantiin dhammaan akhyaarta soomaaliyeed ee golaha ku midowday su-aasha uu ibrahim iweydiiyey waa haddaan waxaa hadda soo cusboonaaday cirkii markii kadib lagu jiray muddo aada iyo aada u dheer abaar baahsan oo geyga soomaalidu degto oo dhan ama dhulka soomaaliyeed oo dhan ay saamaysay abaartaasi waxay ahayd abaar aada u daran oo maxaan ku dhahday dhibaato badan iyo mid nafeed iyo mid dhuleed iyo mid xoolo intaba geysatay ayaantan labadii maalmood u dambeeyey baa cirku si fiican usoo kakacay curasha waa bilaabantay lama oran karo roob baa da-ay oo deegaamadii ku abaaxila laakiin meelada yaryar baa wax ka curteen dhanka bariga qardho meela xagga ka xiga dhanka barigaana meela roob ka curtay dhanka gobolka sanaag meelo yar oo magaalo la yidhaahdo ceel buuq degmada baran hoos timaada na meelo ku dhow dhowna roob yar baa ka curtay shalayto galab dhanka ceergaabo roob yar baa ka cuntay magaalada gudaheeda daraaso dhanka koonfureed ee soomaaliya meelaha roob laga soo sheegaya dhanka waqooyina meelo yar baa laga sheegayaa roobkii guga ee sadaadnaa ee dhulkan baashayn jiray oo qof walba halkiisa ku qaboojin jiray oo dadka isu guura kala nigeyn jiray oo nin walba halkiisa raxmad ilaahay kusiin jiray weli madiin curashaa baa lagu jiraa ilaha raxmaankaana waxaan ka rajaynaynaa inuu dhammaan dadka oo dhan uu roob fiican u shubo runtii weli roob lagu warramo oo la yidhaahdo roob baa da-ay ma jiro laakiin insha allah cirkiina waa isbedelay waana curtay oo roobkii hadda curashuu ku jiraa oo insha allah waxaan rajaynaya in roob badan uu doo haddii allah woodala idmo dhankaas waa dhanka roobka dhanka abaaraha dhibaato badan oo abaareed oo saameyn badan samaystay baa dhacday waxaa la yidhi abaartu waxay wax tartaa qofka xoolaha leh xooluhu soo doogayaan dad badan baa caydhoobay oo hadda haddii xitaa roob yimaado dee waa raxmad iyo naxariis ilaah iyo iyo deeqdiisa kulaylkii badnaa iyo dhibaatadiina way yaraanaysaa laakiin dad badan oo wuxuu ugu soo doogaya iyo waxa ay roobkaasi badan oo ay marka raxmadda ay dadka ula siman yihiin iyo qabowga iyo naxariista ilaahay laga yimaado xoolihii ay dhaafeen oo ka dhammaadeen oo dhibaatadii sidii ay u jirtaa dad badan bay naafaysay oo caafimaadkoodii ay naafaysay oo yimaysan oo hadda xanuunala daran oo ilaahay aan ka rajaynan inay xanuunada ka saaro maxaan ku dhul badan baa maxaan ku dhahdaayey abaartu dhulkana way dishaay oo way nabaad guurisaay oo qabaylahan soo dhacay waxa kani caradii wanaagsanayd iyo maxaan ku dhahdaayey ciiddii nafaqada lahayd bay ka kaxaysaa oo ka tagsiisaaye iyadana kolley dhibaato badan ay u geysanaysa laakiin intaas oo dhan insha allah allaha raxmaanka hadduu raxmad keeno way wax badan baa wanaagsanaan iyo hagaagi
waaya cabdirasaaq gurmado ayaa kii hada jeer la sameeyo oo ama hay-ada ha keenaan ama gudiyada abaaraha wax lagu soo hagaajiyo ha keenaan ilaa guud ahaan intaad ka warhaysa adigu dadka wax loo gaarsiiyey
bismillahi rahmaan raxiim aad baa mahadsan tahay ibraahim waa run abaarta markay dhacday gurmado abaarood baa la sameeyey soomaaliya oo dhan qayladhaan baa laga sameeyey ilaa dowladda dhexe ilaa dowlad goboleedyada dhanka kale dhanka bulshada iyo jaaliyadaha iyo dadka gudaha joogaana iyaga laftigooda abaabul badan bay galeen annaga runtii waxaan aada uga mahad celinaynaa dowladda puntland iyo hay-adaha bartinerka laah oo maxaan ku la shaqeeya gurmado badan bay samaysay oo ay u samaysay bulshada waxaanuna kala mid ahayn maxaan ku idhahdaye shaqooyinka loo qabanayo gobolada puntland oo dhan ama gobolada soomaaliya o dhan laga wada qabanayo shaqooyinka ugu wanaagsanaaye la qabtay iyo cidaha qabatay hay-adda w f b oo food voucher bixinaysay ilaa dad dhowr kun oo qos qoysa bay gaarsiisay dhowr bilood oo isku xigxiga waa cunto lagu qaadanayo voucher qofku fingarkiisa iyo farkiisa ay ay saxiix u tahay oo kagala baxayo barnaamij aad u qurux badan oo aan wax qalqala iyo wax qalada aanay ku jirin barnaamijkaas aad baa loogu diirsaday raashin fiican oo wax ku oolan iyo qoyskii siinaysay oo bish bisha iyo weliba ka badan buu ku filaan kara hadba tirada qoyskasta ay tahay a c r c baa iyana waxay bixisay gurmad aada u ballaaran oo gobolka oo dhan gobolkii sanaag la oran jiray oo dhan ka wada fulisay waxaa kaloo shaqo fiican qabatay hay-adda d r c oo biyadhaan iyo lacago dadka la siinayo oo bisaaqada loogu shubay oo aada loo hubiyey ah bixinaya dhowr goorna soo noqnoqday dadka boqol iyo afartan dollar bay qoyskii siinayeen oo dadkii weliba xooluhu ay abaaruhu waxyeeleen oo xooluhu dhaafeen iyo dadkii xoolaha ku tiirsanaa saddex bilood bay u wadayaan hay-adda actid hay-ad faransiis oo actid la yidhaahdo biyadhaan badan oo aada u qurux badan oo qoyskii biyo la siinayo oo laga saxeexayo oo laga daweynayo oo jidadkii nadaafadda loogu daray baa hygiene permission waxay yidhahdaan oo weelkii iyo biyo lagu shubanayay iyo saabuunihii iyo lagu farxalanayay iyo maadaama siyada xanuun xanuunadu ay badan yihiin hay-adda safety dareen baa iyadana saas oo kale biyadhaan iyo maxaan ku dhahay gurmadka kasoo qayb gashay sidoo kale waxay ururiyeen caruur gaadhaya ilaa toddoba boqol oo ilme oo goobo lagu xanaaneeyo si loo alowsiiyo dhibaatooyinkii kasoo raacday abaaraha iyo saamaynta ku yeelatay waxbarasho iyo tababaro iyo dhar iyo cuntooyinka nafaqaysanna lagu siinayo goobo lagu xanaaneeyo lagu ururiyey haddana waxaan rajaynayna in intaa in ka badan ay ay qaataan oo goobo kale ay gaadhaan oo ama ay afar laabaan ama ay shan laabaan masataan hadda isla qorshaynin shuruuciina shuruuc naajic u noqday waa loo kordhiyey hay-adda adeeso awalba aada u shaqayn jirtay iyada laftigeeda gurmadka abaaraha way ka qayb qaadatay dhanka biyaha iyo dhanka nolosha biniaadanka iyo dhanka iyo dhinacyo badanba sidoo kale waxaa dowr aada u weyn ka qaatay jaaliyadaha dibadda oo iyaguna gacan badan kasoo geysanayay waxayna soo marinayeen ngo maxalli ah ama local ah oo salaam la yidhaahdo oo dhinaca daruus axmed faarax oday ka yahay a r c hay-ad la yidhahda gurmadka ka qayb gashay turkiga ayaa raashima keenay dhowr goor imaaraadka ayaa raashima keenay dhowr goor oo soo gaarsiiyey dadka sida oo kale guddiyada abaaraha oo gudaha wax ka ururinayay baa iyana sidoo kale sameeyey waxaa kaloo la sameeyey hay-adda care iyo wasaaradda caafimaadka afar bilood inay sameeyaan tiimam wareega oo dadka dhex mara oo daweeya oo caafimaadka iyo waxyaalahaas ka shaqeeya iyo nutritionka caruuraha iyo dadka waayeelka ah hoos noloshooda ay u dhacday guud ahaan ma soo koobi karo barnaamijka abaaraha laga sameeyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka iyo degmadu waxay kala hagayeen oo ay har iyo habeen u taagnaayeen mashaariicdaas inaanay isku isku dusha iskaga bixin oo meel qura aan la geyn waxaa soo gelaya la miisaamo sidoo kale waxaa jira karastarro ama goobo fagaarayaal lagu kala warqaato oo hay-ad walba weliba hay-adaha siay isugu guruub yihiin xagga shaqada kuwa woosha ka shaqeeya biyaha iyo nadaafadda iyo kuwa maxaan ku dhaha leeflahurka iyo nolosha ka shaqeeya ay ku kala warqaataan maamulkuna uu qayb ka yahay si loo ogaado goob walba iyo waxa gaadhay loogana taxadaro in goobaha qaybtoodna aanay waxba gaarin oo laga boodo geebaha qaybtoodna ay dhowr waxyaabood kaga daba noqdaan ma soo koobi karo hadda kahormar aan bandhig u samaynaynay bulshada oo aan usoo gudbinaynay ilaa lix iyo toban hay-adood iyo ka badan baa ama lix iyo toban madax oo gurmadka abaaraha ka ka jawaabaya ayaa bulshada u yimi si ballaaranna uga qayb qaatay welina way socotaa shaqooyinkii hadda aan idinla hadlayo goobo badan bay ka socotaa iyo magaalooyin badan oo gobolka sanaag ka mid ah marka gurmadkaas ballaadan baa loo sameeyey dadka oo noloshooda iyo maxaanku idhahdayey nolosha xoolahooda wixii loo qaban karo xoolaha dee calaf inoo beeraa ama geedo meel inoo yaalay oo kayd ima jirin xoolaha la gaadsiiyo laakiin inta badan biyaha iyo waxyaalaha la halmaala iyo dhanka nolosha dadkubay bay kaga badbadnayd marka gurmadkaas aadka u ballaaran baa dhacay runtii boqolkiiba boqolna aad baan uga mahad celinaynaa dowladda puntland iyo dowladda soomaaliyeed iyo bulshada jaaliyadaha iyo kuwa gudaha joogaba gurmadkaa ballaaran ay sameeyeen runtii
cabdirasaaq marka gobolka sanaag laga tago hay-adahani gobolada kale puntland waxba ka qabanayeen gobolka sanaag beenta badan ku ekaaya
ha ha horta labada gobol oo ugu daraa oo shaqada ugu badan laga qabanaya waxay ahayd gobolka sanaag iyo gobolka bari garaafku saas uu dhigayay gobolada kale sool baa kusoo xigay waxaa kusoo xigay nugaal waxaa kusoo xigay mudug adigu nugaal baa markaa ugu yar roonayd marka si siman bay uga qabanayeen shaqooyinka waxaan rajaynaynaa gobolada kalena intaa iyo ka badanba in laga qabtay laakiin anaga maadaamaan fursad u helay waraysiga kan aan rabo inaan bulshada iyo dowladda iyo cid allaale ciddii barnaamijka gacan ka geysatayba aada iyo aad baan uga mahad celinayaa gurmadka ballaaran badbaadada nafta iyo iyo maalkaba ah ee loo sameeyey bulshada
waya artistar markaynu ka nimaadno haddaba dhinaca gurmadka abaaraha iyo roobarka aduu maarkii degmada ayaa tahay weliba weli magaala madaxdan dee u ah muxuu ahaayey maarka waa mashaaro fara badan baa la sheegaa oo la qabtay oo dhinaca biyaha oo dhinaca kaleeto horumarinta ah maxaa laga qabtay dhinaca ceelasha biyaha
ceelasha biyaha maanta aan kula hadlayo waxaan u malaynayaa markay roobabku ay yimaadaan ceelasha culaysyo badan baa soo fuula culays biyihii oo yaraadaa baa soo fuula culays cillado maadaama in badan istaaran yihiin baa soo baa soo fuula oo soo koosaara ceel maanta u fadhiya cillad haysataa ma jiro waxyaalaha la qabto aada loo xusi karo wax ka mid a magaalada dabalaxagar ee gobolka sanaag ceel fiican oo aada wanaagsan baa loo qoday oo biyihii dhulka hoostooda ugu jiray noocay ahaadaan baa lasoo saaray biyo xoogay fiican oo weliba xoolaha aada ugu fiican dadkuna ay cabi karaan oo wanaagsan motor baa markii hore la saaray iminkana solar baa loogu bedelay sidoo kale magaalada cawsane oo iyadana ujeedooyinka ugu waaweyn aan ka lahayn ceelka halkaa laga qoda ay ahayd barnaamijka wadada inuu center u yahay oo uu soo jiidi karo biyo inay ka heli karaan bulshaduna ay labaatan kilomitr isku wareega ay biyo ka heli karto halkaasna ceel fiican baa laga qoday iminkaasna solarkii la saaraya waxaa laga risanaya motoorkii iyo naafadiisii iyo cilladiisii iyo tirig bedelkiisii magaalada hadartuma naga cilladoobay waa la hagaajiyey magaalada la yidhaahdo habar shiro oo iyana ceel fiican laga qoday hadda ka hor iyana waa la hagaajiyey magaalada ceelbu ceelasheedii saddex ceel bay lahayd magaalada ugu biyo fiican bay soonkaas oo dhan waa hadda gacanta lagu hayaa oo laba ceel baa cilada ku yar jirtaa ceelna waa biyo yareeya ceelna waa ceelka ciladasna hadda laga shaqeynaya magaalada carmale hadda laga shaqeynaya xingalool carmale horaa looga shaqeeyey xingalool laba ceel bay leedahay ceelka midba hadda laga shaqeynaya banan ceel fiican bay lahayd markuu yar ciladooda isagana hadda laga shaqeeyay si fiican buu bulshada iyo dadka deegaanka uu u kaafinayaa meesha la yidhaahdo yube sidaas oo kale marka waxaan oran karaa ceelashii ku yaalay gobolka oo dhan wixii cilladoobeyna waa la dayactiray bal waxaan baxaynaa hadda brogaraamo gobolka uu leeyahay oo dayactirka ceelasha ah oo research noo ah ama kayd noo ah oo ceelkii markaa xumaada aan ku wasihi karno si si emergency wax looga qabto oo hay-adaha aan kasoo sheekeeyey noogu jiro budgetkooda
waya waxaa igu maqaalo ah oo aan martiisiyada ka arkay in magaalada baran la gelinayo nabaynshadka sidii qardo loo sameeyo koleeta magaalada labaad ee puntland u samaynaysa arrimahaas xagga mareen iyagu
xagga developmentka guud ahaan ama horumarka haddaan eego su-aasha aad iweydiisan aan ku bilaabo xagga horumarka shaqooyin badan baa runtii laga qabtay intaan emergencyga iyo xaalada degdega loo jeensan dhanka horumarka inta badan laga shaqaynayay waxaa la geliyey magaalada sa aada sheegaysid wadooyinkeeda saddex shaarac oo waaweyn iyo laba shaarac oo hadda wax ka bilaaban yihiin oo isagana insha allah dhamaystir u rajaynayno nalalkaas ama layrarkaas habeen iyo maalinba ah oo loo adeegsanayo qoraxda ama cadceedda dabka laga dhalinayo si fiican baa loogu biirsaday markii hore tijaabay ahayd toddobiyo toban xabadood oo tijaabaha baan qaadnay mashruuc ssf la yidhaahdo somali stability fund oo ingiriisku uu maalgelinayo hay-adda keerna ay fulinayso bulshadana contribution iyo kudarta ay ku samaynayso baa barnaamijkaas lagu lagu lagu maalgeliyey marka tijaabadii markii laga baxay oo dadka arkeen hataa marka gawaaridu magaalada ay soo gasho habeenkii mustambe wax laga yaabaa in banaanada la dhigi jiray si safetyga iyo iyo ammaanka adaabta alaabta iyo bidcadda ay sidaan loo ilaaliyo meheradahana waxaa laga yaabaa in swiirad badan iyo dad badan oo ilaaliya ay ama gudahooda seexan jireen ama la ilaalin jiray marka markaanu aragnay faa'idada laga dhaxay bulshadu si ay uga faa'iidaysatay baanu codsanay in mashruuca la kordhiyo kadibna had yeerto dhowrkaa shaaric bay ku jiraan si badan baa looga faa'iiday kaasi waa dhanka soolarta sidoo kale mashaariic badan oo dhismayaal oo dhanka dhaqaalaha bulshada iyo kobcinta dadka iyo sida xarumaha ganacsiga ee yaryar ee dadku wax ku iibsadaan iyo maxaan ku dhaha mchada iyo barnaamijyadaas deegaamada laga sameeyo oo dhanka horumarka bulshada wax badan laga qabtay sidoo kale isbitaalka weyn ee magaalada baran iyo magaalada xingalool iyo magaalada buraan iyo magaalada dhaxar intaasba waxaa la saaray solar baa loo sameeyey habeen iyo maalinba isbitaalka iyo bulshada dadka joogta loogu adeegi karo oo aan shidaal iyo haraj iyo kamiyad kale oo duleed kale aan aan ka bixin karayn mashaariicda s s f maxaan ku dhahdaye ingiriisku maalgelinaya baa laga sameeyey barnaamijyadaas markaan ka imaado sidoo kale waxaan socda wadada ceeldaahir iyo cergaabo isku xidha shalay waxay soo dhaaftay qaybteedii hore maxaan ku dhahdaye shaqadu waxay maraysay midigale soo dhaaftay midigale marka waxay magaalada baran u jirtaa dhowr iyo soddon kilomitr adigu soddon iyo wax kilomitr calayntii iyo buuxintii iyo iyo garaacidii iyo dimidiina hawsanay soo dhaafto midigalay iyana soo geli doontaa marka waa laba madax oo kala horeeya madaxa jeexidda dhulka iyo maxaan ku dhahay sarfeyguna waa waa kasoo dhawaaday meel soka buu soo socdaa barnaamijkaas waddadaasi carajuur bay hadda ku soconaysaa oo carajuur baa lagu wadaa weli daamurkii iyo laayarkii iyadii u dambeeyey lama saarin kolley roobabkuna waa imanayaan oo wax laga yaabaa inay meelaha qaybtood ay daamijgareeyaan maadaama aanay daamurkii iyo iyo iyo jeygii aanay saarayn weelkadeeda waxay yidhahdeen oo gacanta ku haysa waxaan rabnaa meelaha dhaawacu yimaado iyo kale inaan roobka ku aragno waaba ubaahanay roobka inu yimaado barnaamijkaas waddaduna wuu socdaa waa barnaamijyada horumarka ee ka socda gobolka cid maalgelinaysaa ma jirto dowladda puntland iyo shacabkeeda unbaa isku tashaday wax hay-adoo weli gacan ka geysatayna ma jirto sidoo kale saamacadda facekii koowaad baa dhammaaday waxaa la furayaa furitaankii iyo xarikajaridii in dowladda iyo kuwait fan oo maalgelisay iyo ciddii gacanta ku lahayd ay timaado waxaa jira mashruuc isna ballaaran oo ka socda magaalada markad ee dhulbeereedka ee degmada laasfaray oo iyadana niman muxsiniin oo reer kuwait ihi ay maalgelinayaan guryo badan iyo iskuullo iyo wadooyinka dhulkaas ku xidhay waxaasoo dhan ay rabaan wax ka qabtaan mashaariic xoogay wax ku ool ah oo ay hay-aduhu wadeen sida hay-adda keer oo horumar dhanka horumarka wax lagaga qabanayay deegaamada baa jiray oo mashaariicda yareer ee magaalooyinka gudahooda laga qabto sidaan hore usoo sheegay teelada xoolaha lagu kala iibsado iyo suuqyada yaryar mcsyada iyo meelaha kale ee bulshada ay u baahan tahay
cabdirasaaq waxaa la sheegaa haddanaad caraba ku dhufratay stagekii koowaad baa dhammaaday stageka labaad isagu waa qaab nooceeda buu noqonayaa ma beljamo kalaa la dhisayaa ma qaad kee wariya stageka labaad
horta waxa ka dhiman waxyaalo badan baa jaamacadda ka dhiman ay ka mid yihiin ceel biyood iyada u gaar ah male maxaan ku dhahdaye waxyaalo yaryar oo aan sileenahay lagama maarmaan bay yihiin baa kolley dhiman laakiin markii shaqada la bilaabayey bay waxay sheegeen haddii shaqada tani si fiican oo wanaagsan oo sidii la rabay ay u dhammaato in ay face labaad samaynayaan faceka labaad marka waxyaalihii bulshada iyo dadka codsanaya waxaa kamid ah maadaama jaamacaddu jaamacad ballaaran tahay macallimiin maxay quality-an ay u baahan tahay macallimiinta tayadoodu fiican tahayna ay u baahan tahay ma ku fiicnaan lahayd in ay maadaama ay kuwait fan ama dowladda kuwait ay dhistay in ay sida dhulka kaleba ay mashaariicda ka samayso ama isbitaalla ha noqoto ama waxbarashada ha noqoto ay gacanta ugu hayso inta ay ay gaarayso ama maqaamkii la rabay ay istaagayso in ay sii wadaan oo kale marka dhismayaasha qayb baa dhiman oo in la ballaariyay u baahan yihiin xid haddii loo baahdo maadaama jaamacad aada u ballaaran tahay lagana yaabo macallimiin quality fiican leh ama macallimiin tayo fiican leh inay inay yimaadaan wax ka dhigaan laga yaabo in gobollo badan looga yimaado ma ku fiicnaan lahayd in meel boodhina oo kale oo lagu xereeyo ardada oo noloshooda iyo hurdadooda ay keeni lahaayeen in la sameeyo marka waxyaalo badan oo noocyadaas oo la cusbayla jira waxyaalo badan oo hadda bayskeedii caadiga ahaa ama shaqadii caadiga ahaa bilowgeedii ay wax uga baahan tahay inay jiraan sida biyaha iyo waxyaalaha la halmaalo aan sheegay
waaga guud ahaan dhinaca amnigu gobolka hadda wax sidee weeya
dhanka amnigu alxamdulilah rabbilcaalamiin boqol kiiba boqol aad buu u fiican yahay waa meesha shaqooyinkaas aan soo tiriyey oo weliba laga yaabo inaanan dee anoo ka faa'iidaysanay waktiga soona koogaya ay ka socdaan wax isootaaga iyo wax dhibaato ah iyo wax iska horimaada iyo wax khilaafsana aanay ka dhicin weliba waktiyada dadku ugu dhibaatada badan yahayna waxa weeye waktiga ay yaraadaan adeega bulshada waxyaalaha isu qabto waxaa kamida biyaha waxaa kamida daaqa waxaa kamida maxaanku nolosha waxaa kamida abaar baa dhacday intaasoo dhanba waa la waayay marka intaasoo mashaariicana waa laga fulinayay marka wax dhibaato ah kama dhicin qof xariiqu kuma gaarin alxamdulilah rabbilcaalamiin amniga guud istaraatiijiyada iyo systemkana wuu fiican yahay amniga gaarka ee xasiloonida dadka iyo bulshada degenaanshahoodana aad buu fiican yahay
waxaa sheedhaan milyoon oo mudigala rabay in laga dhiso dhowaan oo ciyaaraan daawanay oo baran ka hadlayay ay u mahadnaqayeen wasaaradda deegaan ilaalinta deegaanka arrimahaas iyagu sideeday u socdaan sideedayse u dhaceen maxaa mahadnaqa keenay maxay hay-addu qabatay ama wasaaraddu qabatay deegaanku
mashruucaasi mashruuc aada u ballaaran weeye waana mashaariicda tirada yar oo goobaha ay ku dhacaan ay mudan tahay inay inay ficilin ka sameeyaan marka waa mashruucaan is leenahay wax badan buu tari karaa oo dhanka ka faa'iidaysiga biyaha iska qulqulaya oo soconayo maxaan ku dhahdaayey aan aan laga faa'iidaysan marka barnaamij aada u yar buu ahaa marka aad baan uga mahad celinay sidii wasaaradda iyo iyo iyo maxaan ku dhahdaayey cidda kale oo gacanta ka geysanaysaaba ay ay gobolka sanaag ay mashruucan ay usoo siiyeen waxaan keenna mashruuc ballaaran oo aada wax ku oolo ah inuu noqdo oo bulsho badan ay ka faa'iidaysato laga yaabo dhulkaasi midigalo oo kale waa dhul beereed aan biyo ku filan haysan marka inay dhanka beeraha oo kale ay wax badan ka tari karaan maradii biyaha loo qabto
adiga aad aad u mahadsaneen cabdirasaaq axmed ciise dadka soomaalida ee ku dhegaysanaya haddeer iyo kuwa wasanada kaa dhegaysan doona ama reer gudan ha ahaadaan ama soomaaliwad ha ahaadaan maxaad caawa jeceshaha inaad u gudbiso ku tiraahdo maxaase jeceshaha kula dardaaranto oo kula ballanto
aad baa umahadsan tahay walaal ibraahim iyo adiga asxaabtaada kaleba waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka golaha ku jira mar labaad iyo mar saddexaad waa markii labaad aan waraysi iyo dhiirigelin isugu nimaadno marka kale waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa bulshooyinka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gargaaradii dhibaatadii markay dhacday waxaa muuqatay dadka keliya ee isu gurman kale ee wax tari kara inay bulshada soomaaliyeed ay tahay islaamka ah aad baan uga mahad celinaynaa gurmadadii dalka oo dhan laga fuliyey iyo deeqihii ay jeebkooda kasoo bixinayeen waxaan rajaynaynaa in haddii abaarta laga baxo aan la joojin wax yaroo la bixiyana aan wax loo noqon dhanka horumarka in laga qayb qaato in intii isku deegaan iyo isku goob iyo isku fikir iyo isku aragti isku aragti ahiba aanay dalka soomaaliya kala jeclaysane ay ku tala galaan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaan wax ka qabanaynaa gobol hebel gobol hebel muxuu u baahan yahay waxa iyo waxa maxaynu ka tari karnaa inagu boqolkiiba intee baan ka geysan karnaa geedbaahiyahooda waxa ay u baahan yihiin soo sheegtaan intaas marka waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed ee meel kasta ay joogto inay jaaliyada isugu xidhmaan jaaliyadahaasina ay u adeegaan dadka soomaaliyeed oo dhan ayna kala qaataan gobol maxaan ku dhahdaayey gobolada oo ay taa ku midoobaan maanta waxaan wax ka qabanaynaa gobol hebel maanta waxaan ka qabanaynaa sanadka dambe gobol hebel sanadka dambe saas oo kale waxaa dhici karta marka intii isku kategori ama intii isku aragtiyaba inay gobol qaadato oo gobol ay ka shaqayso oo markaa sideed iyo tobankii gobol ee soomaaliyaba ay noqdaan in kataaliyadu ay u kala go-aan oo mid walba ay si gaara horumarkiisa iyo wax kaqabashadiisa ay uga qayb qaataan halkii laga yaabo labadii qof oo isku daabiyad yar kasoo jeegtaaba inay daabiyada yar ay la tacadufaan kabacdina culaysku uu ka taqbeeraado kadibna ay waxba qaban kari waayo kadibna moralkoodu hoos u dhaco inay qaataan gobol kuna saleeyaan waxaan ay bixinayaan inay ilaahay hortii u bixinayaan dadka ay gaarsiinaya dad walaalahooda soomaaliyeed ay yihiin halka iyagana laga yaabo gobolkii iyagu ay deganaayeen ay kasoo jeedeen inay cid kale ay u kacdo oo ay wax ku qabato marka waxaan leenahay in category iyo group group la isugu xidhmo kabacdina gobolada soomaaliya laisku qaybiyo hadday dhibaato timaado iyo hadday abaari timaado iyo hadday maxaan ku dhaha horumar yimaadaba cid walbana maxaan ku dhahda gobolkii lagu ogaa iyo wax ka qabashadiisa taana aan ku tartanno taasaa wax la tari kartaa laakiin qof waliba tuuladoodu ka yimi waxaa laga yaabaa hadduu doondoono isaga iyo laba kalaa ka yimi isaga laba kalena tuulada iyo cidda joogta waxma qaban karaan arrintaasi waa arrin talageeyo guud ah dhanka kale gobolka sanaag oo kamid a gobolada horumarku ku yar yahay weliba kaabayaasha dhaqaaluhu ay aada u hooseeyaan dowladdii hore oo soomaaliyana aanay nasiib u yeelan inay u samayso waxyaalaha hadda lagu faanayo gobolada kale shabta dadka ugu qaran waxa weeye waa wixii ay ka faa'iideen dowladdii dhexe ee soomaaliya waktigii ay jirtay iyo horumarkii ay u samaysay waxaan leenahay gobolada lamidkaa gobolka sanaag ee aan helin kaabayaashii dhaqaalaha ay xaqa dowladda ugu lahaayeen walaalahooda kale gobolada kale ay ka faa'iidaysteen in arrintaas laga fikiro oo gobolka sanaag loo soo jeesto iyo gobolada lamidka ah in kaabayaashooda dhaqaalaha wax laga qabto oo horumarka wax laga qabto oo maxaan ku wadooyinka iyo barnaamijyada kale isku tashiga ee ka jira wax laga qabto si gaara maadaama gobolka lasoo jeedo la tacadusi maayo la cadqadoon maayo sidaan hore u sheegay in gurub kastaaba gobol ay qaadato oo ay koobsato waxay u qaban karaan intaasaan kula dardaarmayaa isku xidhka iyo soomaalinimada iyo midowguna wax buu taraa waxyaalaha aan aadka u xusayo oo aan aadka u soo dhaweynayo ugana mahad celinayo waxaa ka mid ah dhalinyaro muqdisho joogta baa halkaa waxay soo ururinayeen waxay ururiyeen oo lahaayeen yaa ugu baahi badan kuwo maxaan ku dhahdaye galbeed joogabaa maxaan ku dhahdaye doonayay goob meel soomaaliyeed iyo goob soomaaliyeed oo dhibaato haysato kuwo bari joogabaa waxay raadinayaan goob soomaaliyeed oo dhibaato haysato si ay uga gurmadaan marka dadka waxaa keliya wax deeqa waa soomaalinimada waa midnimada waa wada qabsiga iyo wax wada lahaanshaha marka waxaan keenaya insha allah inaan waxna wada qabsano waxna wada lahaano qoqobka iyo iyo iyo iyo daabiyadaha iyo qoyskuna ay nagu yaraadaan oo la tacaaraf uri diintu sheegtay inoo noqdaan wax wada qabsiguna islaamnimada iyo iyo iyo haykalka guud ee soomaalinimada inoo noqdo aad baa mahadsantahay baanadi saaxiibadaas aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa weeye almaayarka magaalada baro waa magaa madaxda gobolka salaad waa mudane cabdirasaaq axmed ciise iyo golaha ninety six aad iyo aad baan kuu salaamaya boqolkiiba boqol baan ku salaamaya soo dhaweey